sana weeyo meel bay ka wada timid soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timid ididay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maalin wanaagsan dhammaantiinba nabad kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax arbaca taariikhduna waxa ay ku beegan tahay afarta bisha koowaad sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan hadduu ilaa yidhahdo waxaa ka mid noqon doona mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad lagu calimasaarayey guddoonka baarlamaanka dhallinyarada soomaaliya waxaad kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan dhegaystayaal baarlamaanka soomaaliya kulan ayagana waxay maanta ku yeelan doonaan magaalada muqdisho maxaa looga hadli doonaa madaxweynaha puntland cabduuli gaas waxa uu ka hadlay ammaanka gobolka bari oo magaalada boosaaso ugu horeysa iyo abaaraha ka jira deegaanada puntland qodobadaas iyo waxaad kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan wararka ugu waaweyn dhanka caalamka iyo biyodhaamin loo sameeyey dadka abaartu ay ku hayso qaybo ka mida gobolka mudug faad cabdigaas ayaa barnaamijkan farsamaynaya anigana waa cabdirasaaq maxamed waa markaliyo faaqidaada
taariikha isdhinacyaal dhabadii la soo maray dhallinyaradu waxay tahay waxay tahay taariikha isdhinacyaal dhabadii la soo maray dhallinyaradu waxay tahay waxay tahay haddaan kala dhigdhigaw wadhuuxii nolosho dhabtii sidaasan weeyaan haddaan kala dhigdhigaw dholdhowl soo raro wadhuuxii nolosho dhabtii sidaasan weeyaan marka hore dhammaantood dooba ciida weeyo rabbiyuu dhiteeyo injir dhiiga noqoto dhabna loo adkee marka hore dhammaantood dooba ciida weeyo rabbiyuu dhiteeyo injir dhiiga noqoto dhabna loo adkee inta lagu dhammaystiray uurhooya lagu dhigay naf dhammaysa lagu shubay marka xiga dharaara xubnihiisa dhaadheer inta lagu dhammaystiray uurhooya lagu dhigay naf dhammaysa lagu shubay tira laba todoba ebeeraanu maalin dhaafinu dhikunu hulaweeyaan tira laba todoba ebeeraanu maalin dhaafinu dhikunu hulaweeyaan marka uu isdhalan rogo hawada dhigo marka uu isdhalan rogo cuduudaha u dhiibsho hawada dhigo abisada dhulsiiska hadduu saaradhaayaha dhabku qaata weeyaan abisada dhuljiifka hadduu saaradhaay ahaa dhabku qaata weeyaan ilaahay ha dhowre hooyo waa lafdhabaaro abbo waa madhaafan iyagaa dharaarta ku dhoweeya
waayahay waayahay n hooyo waa lama dhaafaan waayahay aabbana dee waa kaas waaba kii kaabayay qoyskao dhan heestaas uu dhallinyarada u qaadayey fanaanka weyn cabdi tahliil warsame ilaahay ha soo caafiye ee dhallinyarada ilaa iyo dee markii ay dhashaan ilaa iyo ay weynaadaan ee mas-uuliyiinta ay noqonayaan ayuu heestaas ku cabirayey abwaan soomaaliyeed intuu sameeyey ayuu u dhiibay fanaanka ilaahay ha soo caafiye gabadha waxaa inoo soo socda guddoon ay doorteen dhallinyarada kaasoo noqon doona guddoonka baarlamaanka dhallinyarada soomaaliyeed hase yeeshee waxaan ka horumarinayaa baarlamaanka soomaaliya kulan ayuu waxa uu maanta ku leeyahay magaalada muqdisho haddaba dee waxyaabaha kulankaas uu ku saabsan yahay xildhibaan maxamed cumar dalxa ayaa qadka telefoonka ku jira oo barnaamijkan igala qayb gala xildhibaan bal soo dhawow maanta kulankiina muxuu ku saabsan yahay waayahay aad bana waxa mahay qadka ayaa ka go-ay waan kusoo celin doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo bal qodobada kale ee barnaamijka ayaan usii gudageli doonaaye madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas waxa uu dib ugu laabtay deegaanada puntland gaar ahaan magaalada boosaaso oo muddooyinkii dambe dilal ay ka dhacayeen ciidamada ammaanka ayaa waxa ay sare u qaadeen ammaanka magaalada boosaaso iyo deegaanada kale ee ku xeeran sidoo kale waxa uu ka hadlay qabashadii qandalo laga qabtay qolyaha argagixisada ah ee magaaladaas kol hore gacanta ku dhigay iyo abaarta ka jirta deegaanada puntland
sanahay isbedelka amni ee degmada iyo gobolku waa ay sameeyeen iyo tallaabooyinka deg deg ah ciidamada puntland ay qaadeen si ay u sugaan amniga dalka waa ku mahadsan yihiin sidoo kale waa bogaadinayaa ciidamada geesiyaasha ah ee puntland ee cadowgii ka saaray qandala iyo dhulkii daacishtu ay soo galeen waa isku fulaansho puntland waa wanaag puntland waa arrin muujinaysa kudeesho mudan runtii laguna ammaano puntland meel walba ama beesha caalamka ha noqoto ama somalia inteeda kale ha noqoto eh in annaga oon cidna aan taageere ka helinin cidna aan gacan ka helinin puntlandna isku tashanaysa dhaqaalaheeda iyo dadkeeda iyo amnigeeda iyo madaxdeeda iyo shacabkeeda ku tashanaysa dhulkooda mar walba ay xagsadaan amnigooda ilaashadaan dhulkooda difaacdaan waa wax aada u wanaagsan oo lagu farxo weeye waan bogaadinaynaa inta naga dhamana waan dhammaystiranaynaa cadowgaas shidada iyo shaqaqada dalka ka wadana meel kastoo aan joogno waan iska kaashanaynaa waan iska celinayna insha allah haddii ilaha yidhaahdo ta ku saabsan arinta abaaraha ilaahay roob waddan xeeqba hana siiyo alxamdulilah ilah baa uga mahadnaqaynaa xooaaga yarkaahe roobkaahe noo da-ay kaasoo sida guddoomiye gobolka uu sheegay dad badan oo soomaaliyeed ay ku soo qaxeen lagu soo dhoweeyey dabeicad aan leenahay weye reer puntland inaanu ummadda soomaaliyeed annago an kala xigsanaynin soo dhoweyno dhaqanka islaamkaa ku jira dhaqanka soomaalinimadaa ku jira dhaqan wanaagsan oo dadkeenna uu leeyahay weeye in dadkaas meel walba ka yimid ilaa waqooyi ilaa galbeed ilaa koonfur ka yimid inaanu soo dhoweyno wixii aanu haysano la qaybsanno dad dhibaataysana soomaaliyeed weeye soo barakacay inaan amnigoodana sugno ilaalino iyagana aanu ilaalino annaguna aan soo dhoweyno raxmad ilaahay iyo wanaag iyo iyo iyo ilaahay oo noogu naxariisa ayaanu ka helaynaa ajir badan baanu ka helaynaa insha allah sida guddoomiya gobolku sheegeena dabcan dhulka waa tegi doonaa waana soo mari doonaa dhanka kale de ilaahay dadkaas ha soo kala qaboojiyo oo qof walbaaba iyo cid walbaaba dhulkeeda ilaahay raxmadda ha ugu geeyo si loo kala nasto oo ummaddanana abaarta ay uga baxdo guuriyo khayr ayaan rajaynaynaa kolley silmuga isku waraysan doonaa muddana waa joogi doonaa gobolka hadii ilaah yidhaahdo
waayahay kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo u duceynayey dadka abaaruhu ay ku haystaan soomaaliya oo deegaanada puntland ay ka mid tahay dhinaca kale qaybta hore waxau uga hadlayey dilalkii ka dhacay magaalada boosaaso iyo ciidamada ammaanka si ay ulaba jibaareen sugista amniga gobolka bari gaar ahaan xarunta gobolkaas oo ah magaalada boosaaso haddaba arrinta abaarta ayaan weli ku guda jirnaaye gobolka mudug waxa uu ka mid yahay gobolada abaartu ay ka jirto oo dadka iyo dunyaduba ay saameynta ay ku yeesheen haddana meelaha qaarkood biyo dhaamin ayaa loo sameeyey miyay ku filan tahay mise dee weli waxay u baahan yihiin dadka biyo dhaamin in loo sameeyo marka hore abaarta balaan ka hadalno cabdirasaaq maxamed axmed ayaa meelaha qaarkood ee abaartu ay ka jirta tegay waryaheenna qadka telefoonka gobolka mudug ayuu ku jiraa cabdirasaaq bal soo dhawow marka hore bal nooga sheekay abaarta gobolka mudug ka jirta heerkay gaarayso
waa mahadsan tahay abaaraha xilligani ka jira deegaanada gobolka mudug maahan mid warbixin qura lagu soo koobi karo meelaha qaarkood abaartu waxaa jirta in dad badani ay ku xolobeleen sidoo kalena ay weli ka taagan tahay biyola-aan iyo daal la-aan deegaanada dhaca dhinaca koonfur galbeed ee magaalada gaalkacyo gaar ahaan deegaanada hoostega deegaanka saaxa qurun waxa ay kamid yihiin meelaha ugu daran ay abaarahaasi ka jiraan waxaana bulshadii ku noolaa intooda badan ay u hayaabeen deegaanada dhaca dhinaca bariga gobolka mudug halkaasi xoogaa ka yarar hoonaa balse haatan iyaga qudhoodu ay noqotay mid biyo xumaan xaaladeeda abaareed ka jirta waxaana halkaasi maraan gaaray deegaanadaasi aan kusoo arkay xoolo fara badan oo iyagu ku baxay abaarahaasi iyo qoysas ku xolobeelay waxaa meelaha qaar a kula kulmay qoysas lahaa xoolo aada u fara badan islamarkaana haatan ay kaga hareen wax yar oo ilaa tobaneeyo ama labaataneeyo udhexeeya kuwaasoo laftigooda aan naf badnayn islamarkaana haddii aan xaaladu si aan iska bedelin la filayo in ay iyaguna abaarahaasi saameeyaan ama ay raacaan sidoo kale waxaa weli jira deegaanada dhaca dhinaca bariga gobolka mudug in iyaguna walaa xoogan laga soo muujinayo abaaraha sii kordhaya ee ka jira maadaama ay markii hore ka rooneen islamarkaan roobabku ay ku dameeyeen balse markii ay u hayaabeen dadkii ku noolaa dhinaca koonfur galbeed gobolka mudug ama magaalada gaalkacyo ayaa waxaa halkaasi dadka isugu tagay waxaa culayska ka jira awadeed waxaa iyaduna sababtay in ay yaraado baadkii xoolaha maadaama uusan jirin roobab muddo sanadaba marka xaalada abaaraha lagama sheekeyn karo waa mid kasii daraysa marka loo eego waaya cabdirasaaqow cabdirasaaqow laakiin maxaa laguugu sheegay maxaa xoolaha sidaa u baaba-shay meelaha aad tagtay miyaysan ceelo lahayn
ma jirto ceelal biyadadu waa ay koryihiin dhulka intooda badanna waxaa laga isticmaalaa balaagaha biyaha lagu kaysado xilliga roobka ceelashuna waa ay ka fogyihiin dhulkaasi meelaha qaar waxaa arkaysaa ilaa saddex boqol ilaa laba boqol oo kilomitr oo aan lahayn hal cel ama laba cel ooan ku fillayn dadka ama dunyada halkaasi ku sugan ceelal waa jiraan yarina aan badnayn balse baahida biyood ee ka jirta deegaanada gobolka mudug iyo ceelasha ku yaala ayaa iyagu aada u kala fog walow ceelasha laftigooda ay biyo yareeyeen markii dadkii ay ku farabateen iyo xoolihii oo iyagu meelo qura wada hayaamay marka deegaanada qaarna waxaaba horey looga isticmaali jiray baraagaha biyaha lagu keliyo ceelal biyoodyada taas ayaana ugu waca markii baraaguhu ay biyihii ka gureen in ay biyo la-aani ka dhacdo markii horena xooluhu ay biyaalaan hayeen marka saameynta ugu badan ee abaaraha waa biyo la-aanta xilligan waxa ay ka cabanayaan inkastoo aysan kala yareen dhibaatooyinka dhinaca baadka iyo nolosha kale ee u yahay dadka xoolodhaqatada ee ku nool dhulka miyiga waxaa jira dad iyagoo xoolodhaqatada kamid oo iskama soo hayaab dhulka miyiga islamarkaana kusoo barakacay xeryo ku yaalla duleedka magaalada gaalkacyo gaar ahaan deegaanka xarxaar oo ay ku sugnaayeen ilaa afar boqol oo qoys oo iyagoo xoolahoodii ay dhaafeen kala mid a dadka xoolodhaqatada ahaa baahiyadaasi inkastoo ay jiraan haddana waxaa jira gurmadyaha sidaas u badnayn oo ka imaanaya hay-adaha soomaaliyada iyo shirkada waaya intaad intaadan u gelin cabdirasaaq biyo dhaaminta dadkii iyo duunyadii deegaanada aad tagtay ku noolaa muuqaal ahaan siday u yaalaan bal sawir guud ka bixi
muuqaal ahaan waxaad ka dareemaysaa horta xoolaha markaani xoolo waa ay dhamaadeen oo waa baxeen waxa keliya lala walacsay waa sidii dadka loo badbaadin lahaa xooluhu gobolka mudug intooda badani waxa ay ku baxeen abaartii marka waad dareemi kartaa mar haddii xoolihii dhamaadeen dadku noloshoodana ay ahayd mid xoolaha ku xiran qof kasta wuu dareemi karaa saameynta ama dhibaatada qofkaasi kusoo kordhaya ama qoyskaasi marka lama soo koobi karo ama warbixin qura muuqaal in laga arka maahane hadal laguma soo koobi karo ama lama dareemi karo dhibaatada ay saameysay dadkaasi ama ka haysata abaaraha iyo biyo la-aanta ku habsatay waayahay dhinaca bal biyo dhaaminta ilaa iyo imise deegaan ayaa biyo dhaamintu gaartay
biyalaamintu way socotay ilaa horaantii bishii aynu soo dhaafnay waxaana deegaanada biyaha laga dhaamiyey kamid ah deegaanada laadhinaca koonfur galbeed oo halkaasi ay qaar culimadiinka gobolkan mulug ay iyagu biyo dhaamin gaarsiiyeen uguna horreeyey biyodhaaminta uga horreysay walow aysan ku filna biyo dhaamintaasi marka aad eegto baaxada dhulka uu leeyahay iyo biyaha ay gaarsiiyeen sidoo kale waxaa shirkada hormud foundation iyadu gurmadka ugu ballaaran u samaysay dadka ay saameyn abaarahaasi waxaana inta la ogyahay raashin qaybin ay u sameeyeen ilaa iyo sideed boqol oo qoys oo ku nool deegaanada koonfur galbeed gobolka mudug iyo dhanka bariga gobolka mudug waxaa sidoo kale shirkada hormuud foundation ay shalay u samaysay biyo dhaamin qoysas gaaraya ilaa kun iyo afar boqol oo qoys oo iyagoo kusoo barakacay deegaanka loo yaqaano galbarooqo oo magaalada gaalkacyo kaga beegan sagaashan kilomitr dhinaca bariga halkaasi ay ku sugan yihiin qoysas fara badan oo iyagoo ka yimid dhan walba oo ka tirsan gobolka mudug maadaama markii hore dalkaasi una balse biyaha istedhaami waxay sheegeen maamulka deegaankaasi iyo iyaguba inaysan ku filnayn waxaana ay codsadeen in gurmad intaasi ka badan lala soo gaaro loona soo gurmado marka biyo dhaamintu waa ay socotaa balse biyaha ilaa haatan la dhaamiyey iyo baahida dadka ay tahay waa kaas iyo kala dheri oo maaha mid dabooli karta wa waayahay marka dhulka fogoo miyiga ah dadkii xoola dhaqatada ahaa ee ku noolaa miyay kasoo hayaameen mase weli waa la jiraa dhulka fog
ilaa haatan dadku boqol kiiba sideetan waa isaga soo hayaameen qaarkood waxay noqdeen kuwa kusoo dhawaaday magaalooyinka biyaha leh inkastoo magaalooyinka qudhowdaysan biyo fara badan ceelsun ay ku yar yihiin qaarna xoolihii waa iba dhaafeen oo waxay kusoo barakaceen magaaladan gaalkacyo duleedkeeda xeryo ku yaala marka waxa ku hareenta dhulka miyigaasi waa dad yar oo iyago aan sidaas u badnayn dadkuna waxay kusoo dhawaadeen magaalooyinka si ay iyagu noloshooda u ilaashadaan ama ay u helaan biyo xoolahooda iyo iyagaba
waayahay cabdirasaaqoo marka dhinaca maamulka galmudug iyo dawladda dhexe wax gurmad ah oo dhankooda ka taga ma jira oo dadkaa gaarta ugu dambayntii ilaa iyo haatan midda shacabku ay codsanayaan waa gurmadidii ay ka filayeen maamulka galmudug iyo dawladda federaalka soomaaliya ilaa haatanna ma jiraan gurmadyo la odhan karo amaba kaga yimidba dawladda federaalka soomaaliya iyo tan dowlad goboleedka galmudug marka laga reebo kormeero ay sameynayaan madaxda galmudug oo qiimeen ah oo iyagu hay-adihii u gudbinaya farriimahaasi balse ma jiraan gebi ahaanba gurmad ka yimid dawladda goboleedka galmudug iyo tan federaalka soomaaliya intaba cabdirasaaq maxamed axmed waryaheena ayuu ahaa oo qadka telefoonka gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo ku jiray wuxuuna iiga warbixinayay sidaad maqlayseen heerka ay marayso abaarta ka jirta deegaano ka tirsan gobolka mudug isagoo dhinaca kale sheegay in dadka qaar biyo dhaamin loo sameeyo kuwa oo magaalooyinka ceelashu ay ka agdhow yihiin usoo hayaamay cabdirasaaq sidaad maqlaysaan aad wuxuu u sheegayaa dadka inay ka muuqato abaarta gobolka ka jirto xoolana warkoobada ha sheegin
madaxow wajaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa milayda heesiyo mukiliyo ujeedada jawaabahan mayaabaa
waata dhegeystayaal barnaamijka faaqidaada wararka ayaan weli ku guda jirnaa dhegeystayaasha in iminka nagu soo biiraan waxay nagala socdaan raadiyo muqdisho bal markaan aan fiiriyo baarlamaanka soomaaliya kulan ayay maanta aan ku leeyihiin isla magaalada muqdisho xildhibaan maxamed cumar dalxa oo badanaa barnaamijkan igala qayb galaya qadka telefoonka ku jira oo kamid a insha allah xildhibaanada kulanka ka qayb geli doona xildhibaanna bal soo dhawow kulanka noo faahfaahay saaka
sheekh waa mahadsantihiin idinkiiyo idaacadda qaranka raadiyo muqdisho kulanka saasi sida warbixinta nalagu siiyey wuxuu noqon doonaa in guddi doorashada eeanka cusub ee baarlamanka la filayo laba iyo tobanka iyo kob iyo tobanka inta udhexeysa in maaragtay loo dareero ama baarlamanka doorashadiisii uu galo ayaa faahfaahin ay ka bixin doonaan hanaanka iyo samil socodka hawshan maanta iyaga loo idmaday marka sidaa ayaa kule ajanadasaan filayno hadduu ilahay raalli ka noqdo kulanka maanta uu noqon doonaa sida warbixinta aan ku haysano waya marka hore bal wax yar bal dadkan xasuusi guddiga tir ahaan intay gaarayaan la doortay maalin dhawey
ayaa baarlamanka ugu xulay si ay arrintaasi oo iyaga maaragtay ku doortay ama loo maaragtay gartay oo ah inay doorashadii baarlamanka ee guddoonkiisa cusub guddigaasi iyagu ay noqdaan waa wixii hawshaasi macsay ka koseeya ee ah ama qabashada araajida inta murashaxiin dooneysa inay isu soo saarto guddoonka oo guddoomiyaha iyo labadiisa kuxigan kooa labaad qabashada araajida kasoo kow ama codsiyada murashaxnimada iyo wixii kale shuruudo ama lacag ee iyaga ee arrintaasi iyaga ay daba dhigeen ama ha noqdaan sidaas oo kale ama lo oo markaasi biyada iyo wixii isla halmaala marka arrintaasi sida ayaga ay isu diyaariyeen iyo wixii markaa ay isleeyihiin baarlamanka waad sheegi kartaan ayaa laga filayaa shirka maanta dhici doona inay soo jeediyaan guddigaasi
waya marka kulanka maanta waxau ku saabsan yaha keliya in guddigaas la dhegaystay waxyaabihii ay soo diyaariyeen iyo qaabka doorashada u dhaci doonta soo ma kaasaa ah maaragtay awlawiya maaragtay ama priority haddii guddoonka iyo arrimo kale ay ka hoos dhashaanna waa wax loo joogi doono hadduu ilahay raalli ka noqdo waayahay aad baad umaadsantahay kaasin wuxuu ahaa xildhibaan maxamed cumar dalxa oo marka ay noo faahfaahinayay kulan maanta ay ku yeelanayaan magaalada muqdisho oo guddoonka kumeel gaarka ah uu xildhibaanada ku ballamiyey kulankaana waxa uu ku saabsan yahay guddi dhowaan loo doortay doorashada guddoonka cusub ee baarlamaanka soomaaliya inay soo qaban qaabiyaan oo maanta la doonayo in warbixin laga dhagaysto
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada jimeen soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada jimeen idigay bidixi makama qaybta dambe ee barnaamijka faaqidaada wararka ayaan isla soo gaarnaya isboortiga haddii aan fiiriyo kulan aad iyo aad u adag oo la dhihiba kara dee london derby weeyaan ayaa caawa waxa uu ka dhaci doonaa horyaalka wadanka ingiriiska kulankaas waxaa aada ugu bartami doona kooxaha aadka u xifaaltama oo dee horyaalkii hore koox ku dhowaatay inay qaado koox celisay iyo weliba waana labada kooxood ee kubadda cagta chelsea oo hadda horyaalka brimer leaga wadanka ingiriiska hogaanka u haysa iyo kooxda kubadda cagta ee tottenham labadan koox ayaa waktiga ay dheelayaan waxaweyaan aad iyo aada u xifaaltama oo kulan adag dhex mara sanadkii lasoo dhaafay kooxda kubadda cagta ee tottenham iyada oo ku dhow inay qaado horyaalka wadanka ingiriiska oo laster ay qaaday ayaa waxaa celisay kooxda kubadda cagta ee chelsea haddaba dee tottenham caawa suuragal ma tahay in ay soo dhinto dhibcaha hadda ay ku hogaaminaysa kooxda chelsea oo chelsea afka ciidda loo dara ama dee chelsea ay noqoto mid guulaysata barnaamijkii faaqidaada wararkana saaka intaas ayuu iiga ilin yahay faad cabdigaas ayaa dhanka farsamada joogay dhanka tebintana anigu cabdirasaaq maxamed faarax shiina ayuu ahaa dhammaantoona isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo soomaaliya iyo nabad iyo horumar insha allah
taariikha isdhinacyaal dhabadii la soo maray dhallinyaraadu waxay tahay waxay tahay taariikha isdhinacyaal dhabadii la soo maray dhallinyaraadu waxay tahay waxay tahay haddaan kala dhigdhigaao dholdhoolu soo raro wadhuuxii nolosho dhabtii sidaatan weeyaan haddaan kala dhigdhigao dholdhoolu soo raro wadhuuxii nolosho dhabtii sidaatan weeyaan marka hore dhammaantood doobaciida weeyo rabbiyuu dhiseeyo injir dhiiga noqoto dhabna loo adkee marka hore dhammaantood doobaciida weeyo rabbiyuu dhiseeyo injir dhiiga noqoto dhabna loo adkee